إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga hal furqan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho askari ka soo goostay maamulka jubbaland ayaa isu soo dhiibay maamulka xarakadda shabaabul mujaahidiin ee jubbooyinka maxkamadda maamulka puntland ayaa la safatay madaxweynaha maamulkaasi oo khilaafka ku-xigeenkiisa kala dhexeeya sii xoogaysanayo qaar ka mid a soomaalida kenya ay gumaysato ayaa ka cabanaya dowladda kenya oo ay sheegeen in eeyaha ciidamadooda ay wataanoo ariga ay ka cunaan mid ka mid a dheergaradka soomaaliyeed ayaa si qoto dheer waxa uga hadlay fisqi iyo fasaad ay abaabuleen dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyadu maalmihii ciidda inta waa qodobadii warku waaweynee dhegstayaal haatan u diyaargaroob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa maanta waxa uu ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho dagaalka ayaa waxa uu u dhexeeya ciidamo kala taabacsan guddoomiyaha degmada daynayle iyo guddoomiyaha deegaanka garas baalley waxaa la sheegay in ciidamadu ay isku haystaan dhul goofaf oo halkaasi ku yaala oo qolo weliba ay doonayso in iyadoo ay kor ka maamusho maadaama dhulka marka dadka iskale ay gataan maamulku uu qarash ka helayo labada maamul ayaa mid waliba waxa uu ku doodayaa in deegaanku uu asiga maamulkiisa hoos tago waxaa la sheegayaa in ciidamada dowladda federaalka halkaa uga dhintay ay shan gaarayaan wararka qaarna waxayba sheegayaan inay intaa ay ka badan yihiin oo ay toddoba gaarayaan gaari cabdibilaahna dagaalka lagu gubay diryaanku hubka labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa maanta waxaa laga maqlayay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho iyo deegaanada kale ee magaalada u dhowdhow muqdisho ayaa si weyn looga hadalhayaa dagaalkan oo labada dhinac mid waliba uu aad isu hubeeyey ciidamada dowladda federaalka ah ayaa dagaaladooda waxay yihiin kuwo soo noqnoqda iyagoo qaar badan iska dila kuwo kalena iska dhaawaca waxay u dhaqmaan siday u dhaqmi jireen mooryaantii dalka joogtay waagii sagaashamaadkii wax weyna lagama soo qaado askarta ay iska dilaan amaba kuwa iska dhaawaceen askari ka soo goostay maamulka jubbaland ayaa isu soo dhiibay maamulka xarakada shabaabul mujaahidiin ee jubbooyinka abuubakar ibraahim geedde ayaa warkan faahfaahinaya askarigan oo muddo sanado ah ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyadoona lagu soo bandhigay degmada jilib ee xarunta maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka askarigan ayaa ugu horeyntii ka sheekaynaya qaabkii uga soo baxay safka ciidamada maamulka jubbaland isagoona sheegaya in dhibaatooyin badan uu kala kulmay intii uu ka mid ahaa askarta jubbaland waxaan ku biiray siddeed sano ka hor waxaan ka raacay kismaayo waa jir anaha saddex koorsaan soo maray waxaan kismaayo kenya etoobiya iyo soomaaliya ragga meesha jooga waa rag aad u tiriyar oona hadaf ayaysan ku dagaalamayn mujaahidiintay ka wadaan ragga meesha jooga waxay dhaheen ragga hadafa astamaha oo iska daciif ah aa iska celin kartiin oo meel walba cagta aan marin kartiin meesha wax cagta la mariya mayaal horta waxa lagu cagta lagu marna maxaa yaala meekoskareynayo meesha waxaa yaala ragga ragga waa nin diinta alla gaashaan wey ma cagta marin karta wallaahi laba muddaadii afar bilood ka horaan horta aan go-aansaday rag tolka iyo qaraabada aan soo xiriiray ee mujaahidiinta igu soo xiriiray mujaahidiinta si fiican isay uga hagaageen nimankan diyaarada iyo dabaabeed oo ay wataan duqeymo ay igu cerseen ciidanna way iga soo dabadareen qorbeke imaa la soo baxeen baar sanguuni anoo maraya sanguuni weli anoo maraya ay iga soo dababaxeen guri aan ka gale diyaaradda waan xabiday gurigaana ka gale waa ka dhuuntay markaa ka dhuuntay ciidankeena oo fiilo laba fiilo ku socda waxaan arkay oon dhinacsan guuni io dhaafeen musaxaaji xaggeed usii socda waa ka dhuuntay wowi qarkiisa mare nimankii oo isbaarada fadhi aan u tagay diyaaradan maalinkai labaad waxaa dhacday diyaarada soo baxda xeelada anoo joogo marka diyaaradii oo qadka soo gasha waxaa arkay ciilka anoo cunaha i go-an diyaaradii qadka markay soo gashana qoriga beeka iminkan baa uun ku qaraacay shan iyo toban saal baa markaan kurida baashisha waxaan arkay dabada qaac ka wado oo dhinac jiibay ku dhacday way dhacday jiibay ku dhacday jiibayna markay ku dhacdeen nimankaana waxay sameeyeen nin xeradiina ka tirsan a diyaarada suurida ee ninkaasala qabta qolooyinkaas xiriirla leeyahay laga soo qabto ee ninkaasaa noola qab laba bilood camal u xirneen laba bilood marka u xirneen adii qorigii beekam sida igaga qaadeen qori ah ka iyo wax lagu wareejiye iyo booshkiisa cusmaan aadan oo ah askariga ka soo goostay maamulka jubbaland islamarkaana watay laba qoray oo ah kii afartan iyo toddobo ayaa sidoo kale ka sheekeeyey qaabkay ugu suura gashay inuu isku soo dhiibo mujaahidiinta isagoona baaq u diray askarta weli ku howlan la shaqaynta ciidamada shisheeye ani waxaan la imaaday laba qori labada qori oo mujaahidiinta ugu keena waa u keena way ii lacageen wayna isiiyeen saacaddan laga bilaabatan waxay dhaheen inta allaale meeshaa rabta islaamka iyo juma kamar karta xuraha tahay ani waxaan ugu baaqlahay meesha diin ma taalee ee diintiina soo raasado yaalila khiyaanan meesha laqdaba i khiyaanaha ka jirta diin ma jira hadaf ma jira kooda dhinta iyo ka mujaahidka dhinta markaan arka laba farqi ka mujaahidka xibintiisa dhan walba u laabmay jirkiisa mana uraayo mana shiiraayo mana isbedelaayo suuraddiisa aa soo bixi kan kaneegaana markuu baktiyin sidii geedkii camal ugu qalalanyi marka ana waxaan dhihi lahaa meesha diin mataalee ee meeshaska iga soo cararay walaalihiina soo raasada ee dhaqdabada aawadeena iska daaya meesha nolol igama jirta nololsiina soo raasada noloshiina xaggaana islaamkay soo jirtaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa aada isku soo tarayay farxadka ciidamada maamulka jubbaland kuwaasoo isku soo dhiibaya wilaayaadka jubbooyinka iyo gadow halkaas oo si wanaagsan loogu soo dhoweeyo waxaana xusid mudan in sidoo kale askarta ka soo baxa safka shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya in la siiyo dowlaad loogu talagalay in lagu bidhaamiyo halista ay leedahay la dagaalanka diinta islaamka maxkamadda maamulka puntland ayaa la safatay madaxweynaha maamulkaasi oo khilaafka ku-xigeenkiisa kala dhexeeya sii xoogeysanayo madaxa maxkamadda ayaa shalay waxa uu dhaariyey wasiiro siciid cabdulaahi danni madaxweynaha puntland uu magacaabay kuwaas oo ku-xigeenkiisa uusan kala tashanin axmed karaash oo ah madaxweyne xigeenka puntland ayaa horey waxa uu sheegay in asiga iyo siciid cabdulaahi danne oo ah madaxweynaha puntland aanay salaanta iska qaadin iska daa inay wada shaqeeyaane soomaalida kenya ay gumaysato ayaa waxay ka cabanayeen dowladda kenya oo ay sheegeen in eeyaha ciidamadeedu wataan oo ariga ay ka cunaan ciidamada dowladda kenya eeyaha ay adeegsadaan qaarkood hilib uma soo gadaan laakiin taa beddelkeeda waxa eeyuhu ku nool yihiin ariga dadka soomaalida ee kenya ay gumaysato oo ay cunaan soomaalida kenya ay gumaysato ayaa marar kala duwan waxa ay dacwad u gudbiyeen dowladda kenya waxayna ka dalbadeen in magdhow laga siiyo ari badan oo eeyaha ciidamadu isticmaalaan ay ka cuneen laakiinse hadalkooda dheg jalaq looma siinin waxaa intaasii dheer haddii soomaalidu ay eeyaha dilaan in xoolo fara badan amaba lacag badan laga qaadayo anigoo faadmo cabdulaahi cabdi eh oo jooga cabdi sugow oo haweenayda cabdi sugow ku nool ka mid ah oo ilmo dugsiyo iskuul iigu jireen oo xaas ah oo adduunyo ka qabay afartan neef oo afartankii neef labaatan iyo labo uu iga dilay ey dowladda aan ku qabin cawaansi iyo gaargaar askarta meesha ay noo dhigan haquljiiraan baan fiirinaynay askarta haquljiiraanka way diiday waxa alla waxaan u keenno oo arigii dhaawiciisa ama bakhtigiisa ama indhahooda ay ku arkaan way naga been sheegaan dameerkii uu eyga ayaga u ka maray gaariga soddon bay noogaga guteen oo lacag ah anigoo ee safiya sheekhdiyaad waxaan jooga cabdi sugow eyga wuu naga laayay maalin walbabana wuu naga laayaa marka eyda waana lagu soo fasaxay oo garowshana kama qabno marka aad eyda arigan sawirkiisa lasoo diray intaas afartan iyo siddeetan iyo siddeeddaasuu naga laayay marka midna waa midka sawirka lasoo diray duqeyda waa runtood waan la qabnaa garowshana ma qabno marka sidaasaan la qabnaa xoolahaana inay naloo magdhabo xoolaha magtooda nala siiyaan rabnaa masaakiin bay ka wada laayeen tirada toban ayaa uu ka badan yahay siddeetan iyo siddeed neef buu dilay kolka korle laga tutaale waxaa u dembaysay oo hadda weygan dhexdiisa ah labaatan iyo laba neef oo ariga asagoo boodka daaqhayo oo gabar ee la joogto askarti oo kor u baxday eygeena wato arigay u dhexgeeyeen markay dhexgeeyeen ariga eyga wuu ka dhexbooday gabadhiina way soo carartay ayageena yac kama dhahin meeshii ariga laba iyo labaatan neef buu ku dilay nin miskiin oo iska xoolo yarna wuulaha oo buulada waxaa ku xigay toddoba neef oo ayadana gabar ari yar ay leedahay oo masaakiin ah ayagana toddobadana wuu dilay inta kalena way ka sii horraysay arrimood markaan geysano oo dowladda u geysanana nalagama asmaco nalagama dhegaysta waa dowladda waa nugu inkari askarta waa nugu inkari dhibkaasaa nahayo waan kaci rabnaa waan guuri rabnaa ey baan ka guurinaa dowladda ay nagu soo fasaxday eyga ayaka markuu dhib geystay oo eygii uu dilay muxuu taqaana gaari uu maray soddon kun oo lacag baa nalaga qaaday weliba toddobaatan intii la yidhi baa gorgoray iyo cabaad iyo erge iyo markii dambe tan soddonka ayaa lagu qaatay shaahid bay leedahay waa la og yahay dhamaajaanay ilaa duqoyada meesha cabdi sugow oo dhan baa shaahidkee marka waxaan rabnaa haddii aan nahay dadweynihii meeshan deganaa aniga waxaan lahaa toddoba neef oo ani keligayaan lahaa sana toddobadeedi neef lacagtooda in la isiiyo
aka dhib baana haysta dhibkan haystana waa dhib cabdi sugow ku kulmay mideeda kale ari nooma noolo caruurtina waa nalaga fiijiyaa gabdhihii duurkaa la xuliyaa askartaana u baxdaa eegana askartaa wadata mideeda kale sideed iyo sideed neef yay nagu joogtaa mideeda kale dowladda markaan u sheegnay oo u sheegnay oo u sheegnay doona keenayna dheheen waan keennay kareetaan ku doonnay kareetan waa ku keennay nin dowladda ka mid ah yaa keenana yidhi dowladda markaan u keennay oo xafiiska aan soo gelinay way nagu qaraacday hadday nagu qaraacday adaa keen i tidhi maxaa keen ii lahayd baan kuma dhihin buu yidhi ariga ani eegeeya ma laaynin eegaadaa laaya ku dhahay eegaadaa laayay siddeetan iyo siddeed neefna hadda way nagu joogtaa mideeda kale soddon neef baa halkoo nin ay lahaa duunyo kalena aan qabin labaatan iyo labana wuu dila siddeed baa u nool duunyo kalena ma qabo meeluu ku dhaqaaqina ma laha ka hore waxaan soo galnay ilmaha iskuulka iyo dugsiga inoo bartaan baa cabsigo u soo galnay markaa xaymo ari aan wadanay arigii ey baa dhammaystay dowladdii gargaar waan ka waannay marka ilmihii meel aan geenayna ma laho iskuul waxaan kaga bixinayna ma laho biilka annaga cidda waxaan ka baxsanayna ma laho eygan maxaan rabnaa dowladdaa wadataa dowladda nagamay xafidanan nagamay ceshanin ilmihii gabdhihii eriga raaceen bay ku fasaxeen tani waxa ay muujinaysaa heerka uu gaaray gumaysiga ay ku jiraan soomaalida kenya ay gumaysato dad badan ayaa ra'yigaabi u arka in ninku gumaysanaya oo muddo dheer ku addoonsanayay aad weydiiso ri'aygiisu kaa cunay halkii ay ahayd in aad gebigiiba la dagaasho oo aad iska dhiciso si aad uga xorowdo mid ka mid ah reergaradka soomaaliyeed ayaa si qoto dheer waxa uga hadlay fisqi iyo fasaad ay abaabuleen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu maalmihii ciidda warkan waxaa inoo haya ciiduru safriye nabadoon cilmi xuseen oo ka mid a neergaradka soomaaliyeed ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in dowladda federaalka iyo maamul goboleedka kale bulshada u diideen in ay fagaarayaasha ku dukadaan salaada ciidda laakiin taa beddelkeeda ay abaabuleen ciyaaro allah subxaanahu watacaala looga fogaanayo oo ragga iyo dumarka ay si wada jira uga qayb qaadanayaan wuxuu carabka ku adkeeyey in wixii ciiddii ka dhacay xeebta liido ee magaalada muqdisho ay ahaayeen in rag iyo dumarba u dabaaltageen ay yihiin wax laga calool xumaado wuxuu xusay in dowladda federaalka marka hore u sheegay in cudurka korona dartii loo xayiray dugsiyada qur-aanka kariimka ah si faafitaankiisa looga hortago laakiin ujeeddadu diinla dirir ay ahayd ee aanan ahayn korona la dirir walaalayaal taas waxaa ka sii daran muqdisho iyo hargeysa iyo meelaha mataqaanaa magaalooyinka waaweyn goobo waxaad garanaysaan dadka waaweynow anigu dhallinyarada inaysan waxaas wada arkin baan u malaynayaa lagu ciyaari jiray ciidaha iyo feestooyinka waxa loo yaqaano lagu ciyaari jiray oo ay ka mid ahayd egis baarlamaan magaalada muqdisho waad ogtihiinoo cid kasta ciyaarta ay taqaan ayaa lala tegi jiray ciidaha meeshaas iyo feestooyinka walaalayaal waxaa dhacday in mataqaanaa nimankii lahaa masaajida ah lagu kala fogaado ama ayaan la tegin nimankii lahaa waxay ballaqeen suuqyadii ciyaaraha fisqigii bay ballaqeen giddigin wada arka egis baarlamaan waxa ka dhacaya waxa wiil iyo gabar boodaya oo isdhex yaacaya oo mataqaanaa aan kala xijaabnayn oo aan kala asturnayn oo iska dhaaf inay laba mitir iyo hal mitir isu jirsadaan isku higanaya bal arka ilaah baan ku dhaarisay isku jiidanaya oo korka isku sahanaya bal arka ilaah baan ku dhaarisay u fiirsada sugunta liida waxa ka dhacay ama liida waxa ka dhacay liida waxa ka dhacay u fiirsada dabaasha wax allaale wixii dhallinyaro ahaay wiilashii iyo gabdhihii loo diiday inay cibaadaystaan oo mataqaanaa rabadaantii taraawiix dukadaan oo tahayud dukadaan loo diiday waxaa loo fasaxay inay liido dabaashaan oo mataqaanaa ayagoo qaawan isku isla ciyaaraan oo baddii dhex dabaashaan oo isku dhegdhegaan ayaa loo fasaxay waxaa loo fasaxay wiilkii ilaahay inuu caabudo laga diiday waxaa loo fasaxay inuu gabar ka ajnabiyaeda la baashaalo gabadhii ilaahayna caabudo loo diidayna waxaa loo fasaxay inay mataqaanaa la baashaasho wiil ayada ka ajnabiye walaalayaal ilaah baa idinku dhaarshey covid nteen kumamid saadka kaliya dadka ku dilaa oo aan mataqaanaa ku dilinbaa goobaha tumashada walaalayaal waxaan la hadl marka saas leeyahay soomaalida waxgaradka oo muslimiinta ayaan la hadlayaa oo laga yaabo inay wax ku qaataan waxaan leeyahay u fiirsada dhammaantiin websaytyada gala ninkii mataqaana ay u suurtagalayso caasimadaha soomaaliya sidii looga iiday fiiriya waxaad arkaysaa magaalada hargeysa waxaa lagu leeyahay gurigiis nin walba gurigiisa ku ciidaa layir masaajid lama tegin ugu dambayntiiba wuxuu soomaalida ugu baaqay in ay shisheeyaha iyo fikirkiisa guraacanba ay iska dulqaadaan war xaggeenad war soomaali galbeeday war gumaysiga xabashida dulliga war idin aawi war n f d aawi war soomaali kenya idin aawi xaggee oo kenyada gumaysataay war kuwii xabashida gumaysanaysay war jabuuti yaay war jabuuti yaay ku aawi xaggeed joogtaa war aawi dad diineed baan nahay muslim baan nahay oo leed war diintiina wiil cid kale ha u helina cid shilay idinka rabtaa ma jiro war rabbigiin ka baqa si aad u hagaagtaan oo adduunkiina iyo aakhiradiinuba idinku hagaagto war rabbigiin ka baqo ilaahin ka baqa war ku soo biira jihaadka xaqa ah war xabashi daj cabaysa oo daafi cunayso risaaqadeedu ilaa yowmidiin ay saas tahay oon weligeed shilin helino fakri ah si ay uga dambaysan uguwadaamar ugu tartamaysaan war jabuutiay xabashi baad hoos tagtay ismaaciil urgeelle xabashi buu hoos tegey war farmaajo xabashi buu hoos tegey war bahalkii xunka ahaa ee hargeysa fadhiyo oo lahaa madaxweynehan ahaa biixii ay lahaayeen xabashi buu hoos tegey war axmed madoobiye xunka ahaa ee axmed ex maa joogi kenyuu hoos tegey oo uhuru kenyato dad u wasaqsan buu hoos fadhiya leeyahay kenya markaasu wuxuu uga hanjabayaa ridada in yarba haddaadna dayn waystaan wax kalaa soo wadnaa wax kaloo soo wadaa waa kenya ku biiro wallaahi soo wada axmed moodi wax kale soo muudee waraawa kuwan xuxunkaa fadhiidyada ah ee gaalkacyo jooga beledweyne jooga dhuusamareeb jooga ee mataqaana meelahan jooga fadhiidyada ah war waxaasoo kale jawhar jooga war waxaasoo diciftinimada noocaasa iska tuura dad yahow diinta waa naga dhexaysa haddaad run sheegaysaan wax naga dhexeeyo laysugu imaan karo oo soomaali weyn isugu imaan karta maanta waxaa ka jirta diin war ninkaan diin lahayn hooyadaaba ha dhashee aabbaaba ha noqdo wuxuu ku yahay malaha war ninka diinta lahaa walaalkaa ah war innama almu'minuuna ikhwa ou ilaaha yidhi yaa inama almuminuuna walkaafiriina ikhwa ilaahay ma dhihin muminiintai gaaladu waa walaalo ilaahay ma dhihin laakiin inama almuminuuna ikhwa war intaas ma dareemaysaan dad yahow war ilaahay ka boqo toose war diintiina u heliya nin kale ha uu helina isxaan ha u falina rabbigiin u heliya oo rabbigiin waxaa ugu helisaan in diintiisa qaataan maamulada dalka ka jira ee dimuqraadiga ah ayaa dhaqangeliya hadba wixii uu shisheeyuhu u meeriyo ee ka dhanka ah shareecada islaamka iyo ummadda muslimka ah warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan waa inaga intaa